shirkan waxaan uga hadlaynay taabagelinta nidaamka dowladnimada loo dhan yahay galmudug wuxuuna ahaa warbixin ama cilmi baaris daraasad aan ka samaynay dowladnimada galmudug iyo guud ahaan iyoleelitaankii guud ee galmudug wixii ka dambeeyey si guud waxaa la yidhahdaa dee galmudug waxay muxuu aha ku calool gashay gaalkacyo waxay ku dhalatay cadaado waxayna ku barbaartay dhuusamareeb marka mararka qaarna de si kale haddii loosii dhigo waxaa laga gardaadiyaa muqdisho marka waxaan ku saabsanay daraasad ballaaran oo runtii dee galmudug iyo dowlad dhiskeedii ama muxuu aha guud ahaan nidaamka dowladnimo ee galmudug haatan ka jira ee gaar ahaan midka ka hana qaaday oo galmudugta cusub mxuuha loogu magac daray ee ka dambeeyey labadii kun iyo labaatankii ayay si guud ee daraasaddu u taabanaysay marka nidaamkaas guud ee galmudug hadda ka jira caqabadihiisa iyo waxaan kaloo ka hadlaynay fursadaha ou haysto iyo runtii talooyin talabixinno dhowr oo runtii aan kasoo jeedinay qayb walba in laga in laga muxuu ahaa wax laga qaban karo ama aan maamulka runtii aan usoo jeedino marka qaybaha guud ee maamul muxuu ahaa dhisitaanka dowladnimada dimuqraadiyiinta daadejinta awoodda dowladnimada iyo sidoo kaleeto dib u heshiisiinta ayay ku saabsanaa shirka marka shirku laba maalmoodu socday waxaana kasoo qayb galay madaxweynaha soo xiray caawa axmed cabdikaari qorqoor
marka daraasado kala duwan ayaa halkaasi lagu soo bandhigay maxaad aad u malaynaysaan oo daraasadahaasi ay sheegayaan in la hiigsan karo oo la qaban karo muddada ka hartay xilka madaxweynaha xilligan jooga waxaan talooyinkeena marka ku biirinay daraasaduna ay si gaara u xustay galmudug iyo guud ahaan dalka waxaa kusoo foola doorashooyin marka doorashooyinkuna de ama galmudug si gaara markaad joogtid waxaa weyan hadda waxa ugu weyn oo ay galmudug igsanaysaa waa sida ay u maarayso doorashooyinka soo socda ama tarasishka soo socda qaabkay u maarayn lahed ayaa waxa uu yahay waxa ugu muhiimsana hadda muxuu aha galmudug xilligan maxaa leedahay sheeg ugu muhiimsan hadda iigsanayso waxyaaba badan dee caqabada guud oo dalka ay la wadaagto waa jiraa oo dhinaca dee amniga qaybo badan oo kamid a magaalooyin badan hadda waa la xoreeyay kuwo kaleetana weli waa haysanaa cadowga waa ay haystaan marka waxaan soo jeedinay qaabkii muxuu ahaa ay sheeg sida xaqiiqadu ay tahay loo wajihi lahaa doorashooyinka amnigoo kaleeto dee beeluhu weli waa hubaysan yihiin oo beelo badan oo runtii dee caqabaday ka mid taha marka waxaan soo jeedinay qaabkii beelaha hubka loo yaray lahaa ama dib u heshiisiin loo loo samayn lahaa dadkuna isugu kalsoonaan lahaayeen ay ka mid tahay waxyaabaha aan soo jeedinay waxaa ka mid a on runtii aan soo jeedinay in sectorka dadka muxuu aha sheeg privateka ah ayagana gacan la siiyo si guud dalku hadda dee soomaaliya o dhanba privateka ayaa maaragtay awoodda leh marka in laftirkeeda la dhiirageliyo oo dalkan statekan waxaa kasoo jeeda ganacsiyada ugu waaweyn daraasadan aan ku xusnay ganacsiyada ugu waaweyn ugu hantida badan soomaaliya meesha ay kasoo jeedaan waxaa weyaan statekan waay marka laakiin markaad fiiriyo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha o kaleeto markaad fiiriyid haddana kama muuqato oo ganacsiyada reer galmudug markaa fiiridid iyo markaad isku fiiridid baahida ka jirta dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha shaqayskumala wax badan runtii ka dhiman ma is leedahay doorasho qof iyo cod ah ayaa laga hadlayaa marka ma is leedahay galmudug waa ay ka hirgeli kartaa muddada xilka uga harsan xukuumadda hadda joogta doorasho qof iyo cod ah haddii aysan ka suurtagal ahayn inay guud ahaan gobolka ka dhacdo me maxaad ku taliseen inay inay qabsoomaan marka la gaaro xilliga doorashada
marka aad firidid dhammaan sababaha keeni karaa in doorasho ay ka qabsoonto galmudug oo muxuu aha so muxuu guud ahaan ama doorashaba ay qabsoontaba wax badan oo kamid a ififaalooyin badan oo ka mid a ayaa galmudug runtii ka muuqda oo dhinaca amniga oo kaleeto ayaa ayaa ayaa ka mid a galmudug waa stateka keliyaha oo marka koonfurta iyo bartamaha la joogo yacni la isaga socon karo keligiis aad maarata aad iskaga gooshi karta saddex boqol oo kilomitr marka dhinaca amniga oo kaleeto markaad ka fiiridid waa waa runtii waa ka suuragal waxaa kaloo ka fiirin karnaa dhinaca wacyiga iyo dilada iyo dadka sidai hadda ugu soo jeedaan oo kaleeto marka aad fiirididna waxaas oo kuu muuqanaysaa suurtagalnimada maxaa la yidhahdaa in doorasho qof iyo cod ay ka dhici karto marka way muuqdaan dhamma dhammaan asbaabihii ama cawaamishii muxuu ahaa ay ku qabsoomi lahayd doorasha waa ay muuqataa keliya waxay u baahan tahay maamulka ka dhabeeya oo hirgeliya oo runtii go-aan kasta qaata ee ka shaqeeya marka dooda iyo su-aasha dabcan dee maamulka hadda axmed cabdi kaari qorqor hortaale waxaa weeye qaabkay u maareeyaan doorashada iyo tarasiiska soo socda ee muxuu ahaa galmudug hadda kii ugu dambeeyey oo hadda ka dhaca dee stateka ka dhacay oo muxuu ahay federaalka ay la wadaageen mid ay dadku sidii wada wadaagaan ahayd laakiin waana soo jeedina tala ahaan kii wixii hadda dhacay iyo wax lamida inaysan mar kale dalkana ka dhicin gaar ahaan stateka ka dhacin marka si kale aan u firno dee galmudug inay qofkii doorashocda ka mid ay ka dhici karto golayaasha deegaanka koleeto in lasoo doorto golayaasha baarlamaanka galmudug lasoo doorto waa ay muuqataa runtii waxyaaba muxuu ahaa suurtagal ka dhigi kara waxyaaba badan oo dee dabcan dee khibradda iyo muxuu ahaa resourceska la haysto kaleetana waa muxuu aha challenges waa u jiraa marka markaad isku fiirido fursadaha iyo ay haysato galmudug doorashoyo qof iyo cod inay ka dhici karto iyo challengeska jira markaad isku barbar dhigto waxaa runtii aad u badan fursadda ay ku dhici karto doorasho qof iyo cod